waxaan la sheekeystay Chelsea Clinton iimaan oo ah gabar Soomaaliyeed oo idan adduunkan caanka ah iyo dad kalo badan waa tahay bal waxaad iga warantaa dagaalkaaga ka dhanka ah arrimaha gudniinka fircooniga ah oo muddooyinkan dambaba aad kusoo dhex jirto waday maxaa la odhan karaa ilaa iyo haatan wacyiga dadka wuu iska bedelay gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha
horta maasha allah hadda meel fiican oo maraaya inkastoo mataqaana soomaaliya wax muddo dheer ag shaqaynayna oo la oleynayna in la joojiyo laakiin caqabada hadda jirtaa waxay tahay waa la joojiyey dhinac dhinacna waa laga badiyey waxaa la joojiyey gabdhihii guryaha lagu gudaayo oo baadiyaha duurka lagu gudaayo gabdhaha hadda isbitaala la geeyaa oo mataqaana dhakhaatiirta guddomo medicalization u gudubtay taasna caqabad waay sababtoo eh dhakhtarka xitaa amba qofka oo caafimaadka bartay cunuga markuu gudaayo gabadha intuu ka goynayo wuxuu ku sameynaya waxa oo aan ognaa ma ahan caqabadan haysatana waxawaaye hadda professionalkia maaragtay gabdhaha gudaayan waata marka ma gudniinka fircooniga ay sameynayaan mase gudniinka nooca kale ee sunniga la yiraahdo oo wax badan aan dhaawac ama loo geysanayno saameyn gabdhaha ah wallahi hortaas ani ma ka jawaabi karay sababtoo ay mataqaanaa waxaan aragnay hal survey oo u n f a ay samaysay marka kaasaa lagu sheegay in oo mataqaanaa gudniinkii oo sare kaxay oo noqday in oo medicalization loo gudbay dhinaca caafimaadka laakiin maxadda in gudnihii fircooniga ay sameynayaan iyo mid sunna inay sameynayaan because waxawaaye qofkan gabadha hadduu gudaayo wuu jaraya wuuna tulaya so waxa uu macnaha ma dhalinayso inay sun u gudayaan inay fircoon u gudayaan maadaama ay maaragtay la jaraya gabadhii oo haddana qodobo la tolaha waa tahay aada u adag tahay waayahay marka tiradii marka waxaa tiri guryaha gabdhaha lagu guda jiray waa isdhintay oo hadda isbitaalaadka ayaa qaarkood lagu sameeyaa marka taas ma waxay ka dhigantay wacyigelinta badan ee adiga iyo dad kaleeto xataa kala duwan aad sameynaysaan wax badan ma soo kordhinin
horta wax badan ma soo kordhin ma la dhihi karo yani wax badana lasoo qabtay saa og tahayna waxaa aada u badnaayay dhimashada iyo mataqaana dhiigbaxyada iyo gabdhaha markaas gudniinka lagu sameeyo oo meel walba a maqli jirin gabaraa laguda dhiigbaxa isbitaal loo keenay magaalaa la keenay amba mataqaana isbitaal ay ku dhimatay last three years ani waxaa dhihi karaa waxaa aada u faraxsanahay in dhimashadii ee mataqaanaa waxaa maqalnaa un inayn gabar isbitaal ina keeno ogii inayn gudniin weli u dhimanin saddex sana hadda u dambeysay laakiin weli aqabad waayo yani in mataqaanaa loo gudbo medicalization inta zero tolerance la dhihi lahaa marka waxaan rajeynaya in xitaa caafimaadka laga gudbo sababtoo ay gabadhan dhibley loo geysana maogiye waxa oo maanta faa'iido ee u keenayso malaha waa wax culummada ay ka hadleen in diinta maaragtay ay meel ugu jirin in gabar jirkeeda la jarjaro waayo laakiin waa iska caado soo jireen ah oo soomaalida beled iyo baadiyaba si weyn loogu sameeya gabdhaha bal waxaad iga warantaa dowladda federaalka ah dabcan new york magaalada new york oo joogtay waxyaabaha ugu badan oo dhinaca kaleeto socday waxaa ka mid a shirka guuda golaha amniga ee qaramada midoobay oo dowladda soomaaliya ay qayb ka tahay bal waxaad iiga warantaa marka dhinaca dowladda waxyaabaha aad ka filaysaan ama aad kala hadashaan maxay yihiin runtii aad dowladda waxyaabaha ugu badan oo mar walba ka hadalno waxay tahay in maaragtay sharci leelo sababto waxawaaye waxaa aaminsanahay sharci haddii leelo inay mataqaanaa waxaan sida hadda eeg laga gudbaayo sidaa og tahay waxaan aada ugu faraxsanahay oo successful noqday amba mataqaanaa hirgale in galmudug ee sharciga stateka ugu horeeyo amba mataqaanaa ay noqoto maamulka ugu horeeyey ee sharciyeeyo inaan gabar la gudin waxaa rajeynaya maamulada kale iyagana inay saas ugu daydaan federaalkana koley hoola ugu fadhinaayo mataqaanaa sharciyada in la keeno saa ognahay hadda wasiir ayaa loo sameeyey oo rag ah oo maxaa layirahda isheeg generaal bashiir wasiirka qoyska iyo arrimaha xaquuqul insaanka waxaa rajeynaya maadaama marka u imaaday sharciga uu horeeyey la ansixiyo wuxuu ahay kii oo naafada marka xaquuqda naafada marka waxaa rajeynaya in maaragtay wasiirka hadduu ilaa yidhaahdo kolley asigana uu fiiriyo in mataqaanaa sharciyadan oo u dhiman ee u baahan in la ansixiyo keliya ma ahan gudniinka kan sexual offense billka sharciga tacadiga ka dhan dumarka oo magaxa laga bedelay oo golaha wasiirada laga ansixiyey inuu baarlamaanka u keeno yani waa wax un in maaragta maalin walba aragno xilliga dowladda ay joogto in mataqaana mar la buunbuuniyo marka dowladda markaas joogtane ay sii socotane waxawaaye haddana eber laga bilaabo oo laga hadlin
marka adinka dhibaatada idin haysato waa isbedelada dowladaha iyo iyadoo inta badan aan horey loo ambaqaadin sharciyadii la rabay in la meel mariyo ha hadda wasiir khadiija allah u naxariiste sharcigii oo sexual offense billka iyadaa lagu maamusay maalintii oo gogasha tacsiida la xiray maxaa la yirahdaa isha golaha wasiirada ansixisay waxay ahayd in baarlamaanka lageeyay hadda sanad maxaa ka dhiman xilligii oo wasiirada dhimatay december ay ahayd haddana maxaa la yirahdaa isheeg waxaa lagu jiraa bishii sagaalaad marka sanadaa wax yar ka dhiman waxa waaye in sharcigii sidii lagu maamusay oo golaha wasiirada lagu soo ansixiyey baarlamaanka in loogu ansixiyo laakiin waa la ansixiyey golaha wasiirada meel iska yaalaa taasna caqabad weyn waaye maantana soomaaliya maadaama soomaaliya adduunka hadda la ambaqaadayso oo maaragtay qaramada midoobe meel walba hadda security councilka abagelayno oo meel walba ku jirno waxay ahayd in mataqaanaa iyadoo sharciyadii diinta islaamka lagu saleeyey oo lasoo akhriyey oo ay nadiif yihiin oo culimmadii ay tiri sidaana sax ah oo wixii culimmadii ay sheegtay noola ansixiy in dowladda ay ansixiso oo maaragta baarlamaanka la geeyo oo la codeeyo laakiin ilaa hadda taas ma jirto waana caqabada ugu weyn sababto waxawaaye siyaasadda hadda waxaa la gelayaa siyaasada iyo kala guura iyo maxaa la yirahdaa isheeg kala orad iyo doorasho marka taasna dhibaatada ugu weyn oo dalkeena haysata waaye in mataqaanaa xaquuqda dumarka ala fiirin